dhageysta haddaba madaxda maamul goboleedyada ee shirkaasi ka qaybgalay iyo wadatashiga qaran ayaa ka hor intii aysan soo saarin warmurtiyeedka iyo ra-iisul wasaaraha waxa ay kulamo la yeesheen dhinacyada ay ka mid yihiin ururada bulshada rayidka falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka waa tahliil shaatax waxaynu ugu horreyntii weydiisay inuu bal ka waramo sida ay u arkaan shirkaasi runtii waxyaabaha hadda oo lagu heshiiyo communikadiga ka muuqdo wax badan waa horta waxyaabihii aan usoo jeedanay wax badanaa laga tixgeliyey runtii waxna waa ka dhiban yihiin balse waxaan isleeyahay sida hadda u qoran yahay haddii loo helo hirgelintiisii in ay maaragta runtii wax weyn ka bedeli doonto qaabkii doorashada ay ku socotay maxaa u aragtaan inay muhiim ahayd oo laga tegay wallahi ayaasdeen anaga muhiim aan u arkeyna waxay ahayd doorka bulshada rayidku inuu runtii uu noqdo mid ka mid ah tiirarka doorashooyinka hadda waxaa priminsterka inoo caddeeyey meeshan ku qoray inaan korjoogteen aan leenahay waxyaabaha kalean ka fikireyna waxay ahayd xolista ergooyinka oo aada muhiim u ah marka ay soo xulaan odayaasha in karateeriyadu la raacay wixii saxayin inaan anaga xaqiijino taa waxaa moodaa in dib loo soo celiyey oo weli qolyaha siidka ay mas-uulka yihiin xaqiijintooda marka kaasoo kale waxaa aada ugu habboonaa in bulshada rayidka loo dhaafo oo runtii la shaqeynayso guddiyada doorashooyinka oo inay xaqiijiyaan maadaama ay bulshada iyaga ay ku dhex jiraan oo dhadhexaadna waxaan ay ka yihiin marka arrimahaas iyo tan labaad oo ah qoondada haweenka hala ilaaliyo unbaa lagu soo koobay runtii aniga waxaan dalbanay in laba qodob aada inay muhiim u aheyd kow in beeshii saddex kursi leh in aan la diiwaan gelin haddii xubinta haweenka ay ka maqan tahay labo in doorashada la hormariyo qoraasta haweenka marka labadaas qodob si detailsaan u sheegnay laguma soo daray runtii hal ilaali unbaa la yiri marka hal ilaali waa arrin furan oo runtii aansdhihi karno waxbaa ku halaabi kara laakiin guud ahaan hadda waxaa isleeyahay beeshii wax ku socdeen iyo si wax u socdeen waa kasoo dhowdahay walow markii horeba oo uu qornaa habraac aanan fulin haddana hadda heshiiska naftarkiisa wuxuu u baahan yahay ilaalin iyo in lagula xisaabtamo cidda markaa fulinta iskale maxaa iska bedelay habraacii doorashada habraacii doorashada hadda wax weyn hadda oo iska bedelay ma muuqato markii laga soo tago dhinaca odayaasha oo markii hore ay ahayd odayaasha laga aqoonsan yahay oo maamul goboleedyada laakiin hadda la yiri odayaasha beelaha loo aqoonsan yahay sida hadda igaaga muuqato waxyaabaha oo muhiimka ah runtiina meesha saldhig u ah sixitaanka doorashada ama inay wax fiican kasoo baxaan waxa ay ku xiran tahay hadda ergada si loo soo xulo habraaci hore kumaysa qoneen ergada inay musharaxiinta xaq u leeyihin inay la hadlaan iyo xiriir la sameyn karaan wada hadlada yeelan karaan arrimahaasna waa way ka marnaayeen markii hore oo hadda lagu soo daray arrimaha amniga ayaa ka mid ahaa waxyaabihii la filaayay in kulankani uu go-aan ka gaaro taas mana faahfaahin kartaa waxyar arrintaas aniga hadda sidaan u fahmay waxa ay tahay in loo daayo habkii hore oo loogu talagalay ilaalinta doorashooyinka maxaa yeelay doorashooyinka ammaankooda ciidamo u gaar ah ayaa jira oo ku kooban soomaalida booliska soomaaliga iyo amisom oo qayb ka ah waxaa la yidhahda joint operation commandiga oo u qaabilsan securityga iyo administrationka doorashada marka kaa waxaa la yidhi kaa hadloo daayay laakiin arrimaha kale oo hadda oo dhibaatooyinka dhashay qaraafyada siyaasadeed iyo arrimaha macaasiirta waxaa moodaa in lagu soo kabay in amison ee arrimaha securityga ay dhinacaas maxtooyada ay mas-uul ka tahay iyo sidoo kale in lagu dul ilaaliyo heelaan ammaanka marka ay fulinayaan howlahooda iyo tan u dambayso oo ah inay siyaasadda ay ka madax banaanaadaan ciidamada ammaanka arrimaha security insaas lagu soo koobay ayaan u fahnama magaran
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan tahliil maxamuud shaatax waa cismaan shaatax tahliil oo u warrameeyey falastiin axmed iimaan